wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulka jubbaland aadan axmed xaaji ayaa magaalada kismaayo ka dahafuray kulan looga hadlayey horumarinta wada shaqaynta laamaha amniga iyo iskaashiga booliska iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka jubbaland waxaa kasoo qeyb galay kulanka qaar ka mid ah golaha baarlamaanka jubbaland guddoomiyaasha xaafadaha kismaayo odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mid ah ciidanka booliska degmada kismaayo aadan axmed xaaji wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulka jubbaland ayaa ka waramay muhiimadda kulanka maanta waa maalin kale oo weyn waxaan isleenahay mashruucan j b b two wakhti badan ayaan gelinay oon ka soo shaqaynaynay waxaan isleenahay mashruucan inuu ka duwanaado mashaariicda kale ee dalka ka socota maxaa yeelay dhismaha iyo tayeynta ciidanka booliiska baryoratiga koowaad ee wasaaradda amniga weyn mashruucan wuxuu noqon doonaa mid isku xira dadweynaha iyo dowladda dadweynaha iyo dowladda booliiska u dhexeeya booliisku dowladdu matalaa cidda maanta sida tooska ah bulshada ugu dhex jirta ayaga weeye marka si loo helo ay u helaan tababar iyo tayeen ayuu mashruucan j b b gu ka shaqeynayaa sidoo kale dadweynuhu waxay heli doonaan meel ay cabashadooda kusoo gudbiyaan baahidooda kusoo gudbiyaan dowladnimada inaan u dhoweyno dadka oo ujeedadiisu taa weye booliisku maadaama ay u dhow yihiin dadweynaha u dhow yihiin oo degmada ka shaqeeyaan oo tuulada ka shaqeeyaan oo meel walba ka shaqeeyaan inay helaan xirfad iyo aqoon iyo tababar ku filan taa weye ujeedadu insha allahu tacaala waktiga dhow dadka meeshaan fadhiya hadda hortooda fadhiya waa dadkii dalkan ka soo shaqeeye wey dad aqoon leh tayo leh waxaan is leeyahay mashruucaanna waa miday bulshadu ka faa'iidaysan doonto haddii ilaahay idmo soo dhowaada dhammaantiin mashruuc wuu furan yahay kulanka oo muddo saddex maalin ah socon doono ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa xoojinta iyo sar u qaadidda xiriirka wada shaqaynta u dhexeeya booliska iyo bulshada